gabadii n waxaa madax ka ahaa reerka turkiga ufadhiya soomaaliya waxaa la socday madaxa maareeyaha dekada muqdisho ee dhinaca degsada alqeyra waxayna udhigeen kuurdirida dekada hablo oo ugu socda dhinacaas ninka safiirka iyo ninka la socda albanad ka socda iyo safiirka isagu markii hore waagii labisi galmudug ballan qaaday safaar turkiyada imaan doona halka oo ballanqaadka fulinayo eegayeen baahidaha degmada iyo waxa ay u baahan
waa gartay marka muddooyinkii ay idinla joogeen kolley kormeerna waa ay sameeyeen goobaha ay tageen iyo waxyaabaha aad ka wada hadasheen
wallaahi waxay tageen xafiiska oo ay tageen shuulka degmada waxay tageen ilaahay buu ku rooyahay isbitaalka degmada waxay tageen oo kale haddii ilaahay ku rooyahay xarunta ciidamada marinex intaas isku mareen waa gartay maxay maxaa usoo baxay
waxaa usoo baxay horta oo ay arkeen baahidii dhibaatada ka jirta degmada habiga ahaan isbitaalka baahidiisa oo aan u sheegnay inuu yahay cisbitaal aan haysan qalab dhamaystiran aan lahayn dhismo ah waxa yaalaala lix sirirood ay yihiin u baahan qalabkii qaliinka u baahan qalabkii dhalmada waxyaaba fara badan u baahan iyo daacatir ama dhismo cusub oo cisbitaalkaa qodobkaas markaa gudbinen mudanaqaas safiirka wuxuu yii insha allah waxaan idinaa inaan wax ka qabano waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha aan sameynay iskuulka degmada ay leedahay oo ah mid loo dhistay xilligii goobta iskuulka uu bilaabanayay oo ah barnaamijka goobta iskuula laakiin macalimiinta iyo albarda ay yihiin iska liid xagga dhaqaalaha inuu ahaan macalimiinta aanay wax mushaara qaadan ayaan u bandhignay inuu nagala hadlo hay-adaha waxbarashada ee turki in iskuulkaas ay wax ka qabtaan ilaa isbitaalka hay-adaha caafimaadka inay wax ka qabtaan sidoo kale waxaan tagnay aan geenay xarunta ciidamada marineska oo halkaas saal uu kaga qaatay ciidan marines oo meesha joogay ilaahay ku horeeyahay aanan ka codsana ciidankaas iska haysan gacdaro dhinaca dhaqaalaha qalabka sida doomaha iyo wax lamidka inay wax nagala qabtaan intaasoo fariimood kadibna waxaan qaban ugu sameynay xarunta madaxtooyada oo qaban kadib waxay kasoo ambaxeen magaalada oona laga balaqaa safiirka inuu inta aasi aan hordigna wax ka qaban doono inuu gudbin doono
waa gartay dekada iyo howlaheeda wax wada hadal ah
wallaahi horta wadahadal weliba ma jirin oo ah yani laakiin waxay u yimaadeen inay eegaan waxaana gacanta loo geliyo boogii oo ah assessmentiga ama waxyaabaha layihahda daraasaadka sidoo kale waxaa gacanta loo geliyey dallafyada shiraalka ee deegaanada hobyo iyo deegaanada hobyo ku dhow dhow ama galmudug ahaan gacanta keedka shiraalka ee ku jira madaxna ka hadlaaya iyo warbixin ka hadlaysa dekadan iyo opportunity iyo fursadda ay leedahay warbixino ka hadlaaya ayaa gacanta loo geliy gacanta u geliyay nin injineer oo kelo ah adaa dhinaca arrimaha daraasaadka iyo horumarka degmada qaabisan ama goobaha galmudug qaabisan universityaasha layihahdo ayaa gacanta u geliyay marka waxaa moodaa in wax badan waxooga ay heleen ayaga lafta caawa ay xog badan ka hayaan hadda waxa ay tahay dekada loo noqonays loo noqonays kheyraadka dhulka wiis ku jira iyo waxyaaba fara badan
waa gartay guddoomiyaha degmada hobyo ayaa tahay mudane cabdulaahi faad degmo waxaad ku soo aaday ka guddoomiye ahaan shakhsiyan marka aan su-aashaan kuu weydiiyo degmo bilow ah marka niyadaadu waa sidee in aad xaaladan ka samata bixi kartid oo aad wax muuqda ka dhigi kartid ka degmo ahaan
hortaa maadsantahay horta degmada degmo waxa waay qadiimi ah degmadii labaad ee soomaaliya degmo loo magacaabo laakiin dacdarro iyo basaas badan ay ku dhaceen ayna u geysteen dowladihii dalkaas soo maray haddii aan lahayd dowladihii talyaaniga haddii aan tii oo xorriyada markii la qaatay oo lixdan sagaalkii ilaa lixdan kii udhexaysa tii kacaanka intaba degmada xaqa badan ayay lahayd ma aysan helin waa degmo bartamaha soomaaliya ku taal waa degmo u jirta toddoba boqol oo kilomitr dhinaca badda magaalada dilaa ku rooyahay loosaaso udisa todoba boqol oo kilomitr magaalada dila ku rooyahay muqdisho dhinaca badda marka degmo noocaasa cidaas la-eg oo degaan bulshintaas la-eg ay ku leeyihiin oo dad kunool ay over three million ka badan yihiin deegaanada gobolada dhexe yani inay cadaalad daro tahay in yani degaan aanay lahayn waxba yaraatee ah inay kuma soo diida ah wax dekada ko imaanshaha aan imaado marka aan usoo laabtay iyo aragtida hadda maanta aan ka qabo horta meeshaan waxaa markaan imaanaya magaalo magaalo sokeeya ka dhaceen dhiig badan oo ku daatay markii laga magacaabay xilkeeda waxaa xilli markaas laba baabur istarajiyeeda in la mideeyey oo axbaanka dowlada isugu tagay aniga xilka lahayd ha ahaatee magaaladan markii gacanta ay maamulkeeda laga soo galay waxaan ku dadaalay oo aan ku dadaalay markood waxa la integrationka ama isdhexgelinta bulshada waa ku guulaysta oo mujtamac magaalada kule waxay noqdeen mujtamaca oo isfaacsan waxaan ku guulaysanay haddana inaan raadino magaalo magaalo go-doon ahayd aan lahayn deked demarkashan dagaal oo dekeda magaalada camal ay kiimanin oo dhinaca badda aan lagu safri karin bulshada sarqeysa dagaalada kale magaalo aan lahayn haddii ay ku reewardo toosa oo ka timaado ama gaankaxaa dhacda ka timaado oo nadiif qofku hore toban saac sidii saac saan saac usoo soconayo intaas oo magaalo ah oo intaas u haystay ahayd magaaladan haddii ilaahay ku reeyahay ayaga intaas dhibaatada ay jiraan ayaa haddana waxaan isku dayna magaaladaas inaan wax badan ka qabano waxyaabaha ugu muhiimsan oo aan ka qabanin waxaa ka mid a waxaase aan faraxsana ilahayna aan ka barya inuu dadka dhigo waxa ugu horeeya inay yeelato dekada ugu horeysa inay yeelato laftigooda dekad mal aan ahayn dekad rasmiga ayaa rajeenayna midda hore magaalada aysan lahayn garoon diyaarineed oo qof dalkiinta ka yimaado kuma sidii karin oo waxay magaalada dila ku reexeen diyaaradeeda garoonkeeda uusan ahayn garoon dhisan magaalada waxaa kasoo tegin inaan garoon ka dhisno alxamdulilah ilaa waa lagu guulayay garoonkaas oo ashkada waxyaabaa ayristay oo amadahaas kaga heshay hay-adda c b d sidoo kale barnaamijkii lacagta lagu dhisanaya lacagaas s s f oo ah hay-adda s s f hay-ad somaal establishment fund hay-adda layihahdo hay-adaha ugu fiicano ka shaqeeya deegaanka wax wada ka qabtamada waxaa jirta markii airboork markaan helnay waxaa noo suurta gashay in magaalada aan darno dadka inay tahay magaalo fursad dhaqaale ama opportunity dan saarayna maraysa waxaa kuu soo haray in kasbaka laga soo gudo magaalada waxbarashada aada u hooseysay iskuulaan ka dhisnay oo ah iskuul maanta ay aada afar boqol o arday magaalo lix iyo labaatan sana iskuul looga dareeri lahay tabi kacaanka markuu burburay adoonshakale burburtay ilaa haddeer haba yaatee ma jiro wax yani oo iskuul oo magaalada ka furan hadda ugu horeysa ilahina waa lagu guulay taana waxay kamid tahay nimcada ilahay wax loogu baadinayo waayo maanta afar boqol oo ubax oo arday oo iskuul aanaysa waad daroobi kartaa qiimaha ay u leeyihin magaalada waxaana ka dhigaa maanta ardaydaas kuwii soo dhaweeyey sameydka turkiya aniga aragtidayda marka waxaan qabaa magaaladan inay dib usoo kabanayso ayna kanoo kana soo kabanayso dhibaatadii hore ahay ama murcadbees ha ama dagaalaskaa ah ama dhibaatooyinka hore iga soo koranta ah way kasoo kabanaysaa laakiin kaalin muhiima ayaa ka maqan weli degmada oo ah kaalinta lagu lahaa dadka deegaanka galmudug ku abtirsada gaar ahaan kuwa horna ku abtirsada oo aan iyagu wax xila iska saarin in magaaladaas ay dib usoo noqaan sababtoo ah waxaad ka waxay ka mid yihiin dadka ama deegaanka ku abtirsada ay kamid yihiin dadka ugu dhaqaalaha badan dalka soomaaliya soomaaliya kaala dad galmudug dahool soomaaliya dadka ugu dhaqaalaha badan ay kamid yihiin waa bulshada deegaanka ku abtirsa haddana weliba aysan gaarin garashadooda inay u furaan deegaankooda maalgashi ayaga kutusooda adduunka intiisa kale in lagu daydo marka ayaan daradaasa jirta oo aan rabaa inaan ku dhiirigeliyo bulshada ku agsir deegaanka inay maalgashtaan waa qodobkooda qodobka waa maxay tahay waa magaalo u baahan maalgashi aanan loogu simeyn keliya dadkaas ama hadda qoladaas aan sheegahay ah qolada ku abtirsata oo aan leenahay soomaali maxamed nin kastoo soomaaliya meel kastoo joogo waa magaalo oban ah oo u furan inay maalgashtaan annagana walaana aan kusoo dhaweynayna horena waa u sheegna markana waa ku eedaynaa laakiin waxaan si gaaran ugu eedeynaynaa in dadka deegaanka ku abtirsay ay noqdeen kuwo urdo dheergalay oo aanan usoo jeedin waxaan aaminsanahay qaybaha ugu badan dhaqaalaha magaalada muqdisho ama gobolada dalka ama haddii noqon lahayd wadamada dariska ah sida etoobiya kenya ilaa somaal koonfurteeda ilaa south africa yurub wala kamid a dadka ayaha geliyey waxay u badan yihiin dad deegaankan kasoo jeeda marka waxaan dhihi aslisi lacagta aad south africa gelinaysa ama aad gelinaysa kenya waxaa kaaga qiimo badan lacag aad geliso haddii please haddii usoo jeeso wax gasho waayo turki ka yimid yani dhowr kulo ki dhowr kulo kilomitr kash ayaa maanta diyaar oo la yimaada fiilasa diyaar ah maxaad ku diiday diyada ku antirsata inaad timaado deeq wax kulaysa hortaas waa qodob ugu muhiimsan oo aniga qof ahaan aan aada ula yaabay rabana inay dadka ila dareemaan